wararka inaga soo gaaraya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ay magaalada ku dileen sargaal ka tirsan booliiska ehelada sargaalka la dilayaana waxay sheegeen in si kas ah ay u rasaasayeen ciidamada sirdoonka sargaalka la dilaayaa waxaa magiciisa lagu sheegay hanad axmed muuse waxaana waa sargaal laba xidigle ah oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dowladda federaalka waxaana uu dalkii si gaar uga dhacay maalintii shalay isgooska macalin nuur ee duleedka magaalada muqdisho siday warar ku sheegayaan dilka sargaalkan ayaa yimid ka gadaal markii uu isku dayay inuu dhisto boosaneer gurigiisa ku yiilay kaasoo ay ciidamada sirdoonka ku amreen inuu joojiyo balse waa uu ka diiday arrintaas waxaanay taa ugu dambeyn sababtay inay xabad ku shanaqaan qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey dhacdadan iyagoona sheegay in ciidamada sirdoonka ay muddooyinkii lasoo dhaafay xoojiyeen dilalka ay dadka u geysanayaan taasina ay tahay mid ay qaati ka taagan yihiin baalada taabartaas uga tiila ee halkaana iska yil meesha cadaalad kama jirto nabad sugidna ma rabno dharacadna ma rabno anagula reeddhigo haddii dad islaama jiro annaga ma u dul qaadan karno maalin walbaa hortayna lagu dilaa dadka dharacada nagala wado waxay ka qabtaa abniyan sugaynaa ilaa ayagaana dhameey gurigayna waa nagu gumaystaa eridiisa maalin walba ayna dishay dhar caddii hor fadhiisan jirtay gurigiisa dhar caddu haddii ay dadka laynayso maxay dawladdu u soo wakiilatay inay dawladdu soo wakiilato ma ahayn hadday dadka laynayaan waxay caddaynaysaa dhar cadda in raalli looga yahay dadka inay iska layso waxaa la dilay hanad axmed muuse weeraro oo sarkaal laba xigdigla ahaa macnaha loo dilay musqul aansa samaysanayaa uu yidhi gurigiisa oo ku taallay musqushaas markuusa samaysay is yidhi ay nimankan waa istaagtaageen waa aflagaadeeyeen sidaasay ku dileen waxaa aad u soo noqnoqday maalmihii lasoo dhaafay dilalkay isku geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku imaanaya waxyaabay dadka aadu la yaabeen waxaana arrintan indhaha ka daawanaya dhammaan saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka iyo weliba madaxdooda